baxnintii cutubka koowaad haddaba waa kuwan magacyadii wiilashii israa'iil oo masar yimi nin walba iyo reerkiisiiba waxay la yimaadeen yacquub ruubeen simecoon laawi iyo yuhuuda isakaar zebulun iyo benyamin dan iyo naftaali iyo gaad iyo aasheer oo dadkii ka soo go'ay xanjaadkii yacquub oo dhamm waxay ahaayeen toddobaatan qof yuusufna masar buu markii hore joogay yuusufna iyo walaalihiis iyo farcankaas oo dhanba way wada dhinteen oo reer binu israa'iilna waa bateen oo aad bay u kordheen wayna tarmeen oo aad iyo aad u xoogaysteen dhulkiina way buuxiyeen haddaba masar waxaa ka kacay boqor cusub oo aan yuusuf aqoonin markaasuu wuxuu dadkiisii ku yidhi bal eega dadkii reer binu israa'iil waa inaga badan yihiin wayna inaga xoog wen yihiin kaalaya aynu si caqli ah ula macaamiloonne waaba intaasoo ay tarmaan oo ay markuu dagaal dhaco cadaawayaasheenna inoogu darmadaan oo intay nala diriraan ay dalka ka baxaane haddaba sidaas daraaddeed ayay niman madax uga dhigeen si ay culaabtooda ugu dhibaan oo waxay fircoon u dhiseen magaalooyin wax lagu kaydiyo oo la yidhaahdo fitom iyo racamses laakiinse inkastoo ay aad u dhibeen haddana aad bay u sii tarmeen oo aad bay u faafeen oo reer binu israa'iil aawadood ayay la murugaysnaayeen oo masriyiintiina waxay reer binu israa'iil ku qasbeen inay qaxar ku adeegaan oo waxay naftoodii ku dhibeen howl aad u adag oo ahayd dhoobo la qaso iyo leben iyo howl kasta oo beeraha laga qabto oo howl kastoo ay ku qasbeen inay qabtaanba way ku qaxri waayeen markaasaa boqorkii masar wuxuu la hadlay umulisooyinkii cibraaniyadaha ahaa oo middood magaceeda shifrah la odhan jiray tan kale magaceedana fuwa la odhan jiray oo wuxuu ku yidhi markii aad umulinaysaan naagaha cibraaniyadaha oo aad aragtaan iyagoo gambarka umusha fadhiya haddii uu wiil yahay waa inaad dishaan haddayse gabadh tahay ha iska noolaato laakiinse umulisooyinkii ilaah bay ka cabsadeen mana ayan samayn wixii boqorkii masar ku amray ee way badbaadiyeen carruurtii labka ahayd markaasaa boqorkii masar u yeedhay umulisooyinkii oo wuxuu ku yidhi maxaad waxaan u samayseen oo aad u badbaadiseen carruurtii labka ahayd markaasaa umulisooyinkii waxay fircoon ku yidhaahdeen maxaa yeelay naagaha cibraaniyaduhu la mid ma aha naagaha masriga oo waa ka dhaqso badan yihiin oo intii aan umulisooyinku u iman bay umulaan haddaba ilaah si wanaagsan buu u sameeyey umulisooyinkii dadkiina waa tarmay oo aad bay u xoogaysteen oo waxay noqotay in ilaah umulisooyinkii reero u yeelay maxaa yeelay ilaah bay ka cabsadeen markaasaa fircoon wuxuu dadkiisii ku amray oo ku yidhi wiil kasta oo dhasha waa inaad webiga ku tuurtaan laakiinse gabadh kasta waa inaad badbaadisaan